walaalow sala galab mar oo adugu adugu mar koob iyo tobankii camal ah shantii iyo barkii galabnimo ayaa meeshaas yuu ka dhacday melera cadalig haye oo miyi ahoo deegaankaas adugu wadooyinkaas caad iyo ceelhun isku xire meela udhaxayda oo toona caad ah haye jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay adugu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa toddoba mirgaari ayaa ka dhacay meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen annagu ma aynaan istaagin cadalay yaa deganaa markii hore adeley waxaa deganaa dad reer miyi ah meel magaalo ma ahan meel miyiyo weeye ma ciidamo shabaabka iyo fariisimo oo ay ku leeyihiin baa meesha eh, kol hore ku taalla cadalay walaalow kumaasha maashan waa yimaadeen ayagoo socdo unbay yimaadeen dhankaa caaday ka yimaadeen meeshay yimaadeen kolleyba meel hawda oo ay joogeen weeye oo waddadaas ay ka goonneed oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusan mari jirin oo laga joogsaday haye muxuu gaadiidka uga joogsaday macnaha cabsi oo nimankaas camal uu ka joogsaday safarkii iyo gaadiidkii adugu waxyaala dhifa maahan dadka lama mari sida loo mari jira looma mari jirin bal waxaad iga warantaa deegaankii waad u dhowdahay deegaana u dhow baad joogtaa saad ii sheegtay bal dadka deegaanka haddaad wareysatay meeshu wax ka dhaceen sida ay wax uga dhaceen iyo bal dhibaatada khasaaraha inta ay leeg tahay hadba oo khasaaraha wax ii sheega oo khasaaraha intaasuu leegyahay i yidhaahda ma aanan arag oo waxa weeye qof walbaba markii jugta maqashay way kasii dheeraatay meeshaas sideedaba haye marka ilaa jugtaas la maqlaayey war meeshaas jugtaasaa ka dhacday intaasoo gantaalaha ka dhacay intaasoo jiwooday ahaayeen sidaas in looga warbixiyo maahane anaa tegey anaa arkay sidaasaa wax uga dhaceen intaasaa ku dhimatay wax yidhaa anaa maanan arag waxaad ii sheegtay inaad aragteen uura iyo qaac xoog leh oo hawada isqabsaday kadib duqayntu markay dhacday ee haa uuradaasi maxay ahayd ma gawaari iyo eh, meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ay ku dhaceen ba meela wax lala beegsada oo qaraxyada ku dhaceen weeye qaraxyadaas soo dhacay meesha ay ku meel ay ku dhaceen weeye maxay ahayd meelahaas
waa meel ciida oo macnaha ciidamada ay joogeen oo lagu malaynayo ciidamadaas oo macnaha ah, shabaabkaa ay joogeen weeye duqayntu waxaa mar kale la ii sheegay in waabarkii hore ee saaka ee mar kale duqayn dhacday arrintaa ma jirtaa
haa macnaha dadaa waxay igu yidhaahdeen ilaa sideed saac ilaa todoba saac intii udhaxaysa meelo aad toonihiisa oo adugu u dhodhow dhodhow ayaa haddana duqayne ka dhacday haye ayadana sidaas oo loo maqlay maaha oo jidkaa la maqlaayay wax tegey iyo wax fiirinayay iyo wax soo jeedaba ma jiraanba ilaa iyo hadda oo aad ila hadlaysid deegaankii wax tegay oo dad deegaanka ah oo xoololey ah oo xaaladii iyo bal dhibtu inta ay la eg tahay ama khasaarihii intuu leegyahay soo aragtay ma jirtaa maya abow maya maya waa laga fogaaday waa laga dheeraaday waa laga cabsaday inaan macnaha dad u bedbaxayn ayuu arkay wixii aan- dhibaatadaas oo dhanba dadka waa ka fogaaday wixii xataa u dhowaa eryaanka waa ka fogaadeen dadkii deegaanka ka ag dhowaa ee deganaa wax khasaare ah oo soo gaaray oo duqaynta ay u geysatay walaalow ma aanan maqal anugu wax kolleyba dad oo iska m- reer bidimiye oo inta macnaha gantaalahaas dul mareen oo dhulka ku dhaceen oo ciid iyo balaayo ka raacday oo ku naxay mar dambe haddana inta soo naaxay ka carara meeshii ayaan maqlay oo macnaha wax gaarana aan aysa jirin ee macnaha dabayshiisii iyo xooggii iyo dhawaaqii intaas ku naxay laakiin khasaare aad maqasheen oo dadkii rayidka iyo xoolahoodii ee duqaynta u geysata ma jirto maya maya maya ma aanan maqal hadda waa sidee xaalada deegaanada ee cadaley iyo maamiye iyo deegaanadii ka ag dhowaa oo ay duqaymuhu ka dhacayeen walaalow hadda hadda weeye ilaa goorahan dhadhow aniga wax dhibaataha ima soo gaarin oo warhi hadda anigu goobtaasna ma taagni oo ma joogo laakiin waa u dhowaa eryaanka dadka ayaan aqaanaa warsanayay war maxaaba dhacay baan lahay wax dhacay oo la ii sheegay ma jiraan